gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyo weliba uuse kulan la qaaday ganacsatada suuqa argentina ee degmadaasi kaasi loon ku hadalahay sidii suuqa uusan heli lahay wadooyin waasace iyo in riidin dhisow laga sameeya suuqa oo eko duruufo badan iyo ka jirana ganacsatadana iyo dhibaato badan ka qabana hana ku mid ay ganacsatada suuqa argentina ee degmada kaaraan iyo maamulka degmada uusan ka horeeyay gudoomiye faarax cadaani iyo ka ammaanina shanqada uusan haya bulshada degmada iyo una ku dalbadeen tilan dhisa wadooyinka suuqa oo cidhiiri badan ku jara waxaan ka codsanaynaa suuqa argentiin haddaan nahay in wadooyinka noloo nidaamiyo gacan midiga loonku qabto noloon qurxiyo ammaanku waa xasilan yahay bini'aadanka joogaahu waxay u baahan yihiin waxqabad dowladdaanna ka codsanaynaa khaas ahaan gobolka banaadir degmada kaaraan oo guddoomiyaheeri dhinac midiga iga rogo gobolka kulli waa la joogaa beriga waxqabad qurux badan ilaahay ka raalli yahay lagu dembaabin waddooyinka mid luuq ku jira iyo mid toosa mid kor jira wax laga qabta saasaan rabnaa waxayna noogu imaadeen maanta codsi annagu aan samaysannay oo suuqa arjentiin in waddooyinkiisa noola furo noola nadaamiyo codsigayna noogu mideen waana naga aqbaleen waana ku mahadsan yihiin xidhiiri iyo dhibaan isku qabi jirnay isdulsaaraa jiray dhiiqayo balaayaana dhex tiilay inna la qurxiyo xataa haddii ilaahay yidhaahdo heer aan gaarno antarroog noola saar waddadan nidaam qurux badan aan u gudubno ballaqaadka guddoomiyaha markuu degmada kaaraanka ku soo wareegaya ka mid aheeday niidaan ku haynay wax la higsahayaad higsigi maanta qaybaan ka nahay laftaynu garabkaan ka taagannahay wax walbana diyaaraan lanahay inaan wax noola qurxiyo wax noola nidaamiyo waxaan rabnaa waxaa waaye maamul nidaamin waddooyinka cariiri badan oo jiray firsho waxaan rabnaa marka oo aad aan u soo dhaweeyeynaa maamulka gobolka banaadir kan degmada kan waaxda suuqyada waxaa kaloo aan rajaynayaa shacabka siday maanta u soo dhoweeyeen oo farxadda leh oo ay ka mid yihiin ganacsatada sida ragga iga horreeyey iyo ragga hadda joogaba ay rabaan inay hadlaan aadaan u soo dhaweeyeynaa waxaan rabnaa inaan la shaqayno maamulka si aan annagana amni iyo xasiloonni u helno iyo waddo qurxan iyo dal qurxan gudoomiyaha sharafta leh ee degmada kaaraan agaasinka waaxda suuqyada gobolka banaadir waxaan ka codsahaa haddaan guri ijaaraan degana aniga lacagaan bixiyaa soddon iyo shan doolara waxaan rabaa inaan gurigay inta dego aan ku shaqaysto meesha aan joogo harqaanlihii tira badan harqaalan ahane harqaanlihii tira badan aad joogto kowdhe kuwa suuqbacaad aaday kuwa ceed ishag aaday ishag bakaare aaday kuwa xamarooyina aaday ku jiraan harqaanlihii asaagii ahayn suuqa waa isaga tageen ilan meesha ay ku shaqaysan jireen iyaa ku ciyaaraan kowdhe ha lii celiyo aan dego aan ku shaqaysto canshuurtan waa iska bixiyaa
gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani oo kulan la qaaday hana kumaday ganacsatada degmada iyo weliba uuse ballan qaaday in degmada ku hirgeliyi doono laamiyo cusuba gaar ahaana wadooyinka galaayana suuqa islamarkaana reedin dhisowla ka sameeyi doono suuqa argentina ee degmada kaaraan maanta waxaa joognaa argentiin suuqa weyn oo argentina joognaa waxaa nala joogo waaxda suuqyada maama batuulo iyo injineeradii odayaashii guddiga oo ka kooban laba iyo toban qofood iska soo saareen waxaanay dheenaynaa suuqa nolosha oo ku jiryo wadoodhinka qaybna waa fiican yihiin qaybna waa cakiran yihiin wax culeysaa ka jiro in suuqa la dardargeliyo oo la qurxiyo dayactir lagu sameeyo waddada furanna la matiriyo kuwa kalena la furo suuqa culeysyo badanaa ka jiro waaxda suuqyada iyo maamulka iyo guddiga anakoo iskaashanayn waxaan rabnaa suuqii inaan noolal soo celinno noolal fiican kama muuqato waana suuq weyn soddonkii sanoo lasoo dhaafay soddonkii sano ama afartii sanoo lasoo dhaafay wax cashuura lagama qaadin waana suuqyada waaweyn inuu dhaqaalo shuurka soo xaroodo inaan marsiino brosees iyo sharciyad kaabo markhaatigana oo shaqeeyo wax kaabo markhaatigoo ka shaqeeya ma jiro dowladda hoose minishibi kama shaqayso degmadii kama shaqayso waxaan rabnaa inaan iskaashanno guddigay iyo dowladda hoose iyo waaxda suuqyada dhammaan inaan sida suuqyada sharciyada looga shaqeeyo kale looga shaqeeyo